dalalka bariga afrika ku yaala ayaa mamnuucay dawooyinka laysku caddeeyo iyadoo dhakhaatiirtuna ay sheegeen in isticmaalka walxahan oo sababaya dhibaatooyin caafimaad ah golaha sharci dejinta bariga afrika ay toddobaadkii hore meel mariyeen qaraarkan iyaga oo ugu baaqay gobolka in ay mamnuucaan samaynta iyo weliba soo dhoofinta waxyaabaha ay ka kooban tahay dawada laysku caddeeyo wariyaha v o eda moses hyfornamia ayaa warbixintan ka soo diray magaalada aruusha ee dalka tanzania falastiin axmed iimaan ayaana inoo soo jeedinaysa
halkani waa goobta qurxinta dumarka oo ku taala magaalada caruusha rose masalo waa konton iyo laba jir wejiga ayaa loo qurxinayaa waxay isticmaalaysa walxahan la isku caddeeyo ilaa iyo markii ay ahayd dhowr iyo toban jirka namama tunapenda kuwa warembo najua eh
dumarka aniga oo kaleeto ah waxa ay doonayaan inay qurux badnaadaan marka aad qurux raadinaysid amaba midab dhalaalayana waxaan isticmaalnaa walxo aysan ahayn inaan isticmaalno meel suuqa oo u dhow ayaa waxaa dhar ku iibinaysa janet johni joseph oo ah soddon iyo laba jir waxay habeynaysaa oo ay samaysaa maryaha madaxa la saarto oo ay meel ku habeynaysaa waxay qoraxdu haysaa midabkeeda masciideedka ah oo ay daawaduna sii fiiqday waxay sannadi isticmaalaysay dawooyinka laysku caddeeyo ee ka kooban maadada haydarakwiinka kuwaasi oo ay dhakhaatiirtu u qoraan dadka uu maqaarkoodu gubto balse johni josephu waxay joojisay isticmaalka dawooyinkan laysku caddeeyo kadib markii uu maqaarkeedu noqday mid nugul nishawahi kutumia ndio mafuta makali lakini yakaniletea mazara
waxaan isticmaalay daawadan oy ku jirto maadada haydrakuanin taasi waxa ay si xun u saamaysay maqaarkayga waxa aan bilaabay inaan haara yeesho joni jefeso waxa ay sheegtay inay dhakhtar u tagtay kaasi oo kula teliyay inay joojiso isticmaalka walxaha ay ku jiraan haydrakuinka ah oo ay ku beddelato olivera
walxaha la isku caddeeyo waxay badanaa ka kooban yihiin maadada haydrakuinka oo saafi ah taasoo sababi karta dhibaato maqaarka soo gaarta ama mararka qaar waxay isku daraan dhowr kiimiko oo marka dambena sun noqota ghana ivory coast kenya nigeria ruwanda iyo south africa ayaa mamnuucay ama qaarkood sharciyo adag ka sameeyey shirkadaha keena waxyaabaha la isku qurxiyo halka ay tanzaniya gebi ahaanba mamnuucday soo dhoofinta walxahan golaha sharci dejinta bariga afrika ayaa toddobaadkii hore ansixiyey qaraar mamnuucaya walxaha ay ku jiraan haydarakwiinka samayntooda iyo weliba soo dhoofintoodaba suusan nakawiki waxa ay ka mid tahay golaha baarlamanka ee bariga afrika
haydarakwanin ma ahan wax ay dumarku uun isticmaalaan ee waxaa sidoo kaleeto isticmaala ragga waxaannu aragnay rag aad u isticmaala oo kaba badsada dumarka mar haddii aynan xakamaynin oo sharciyo u samaynin waxa ay noqonaysaa dhibaato weyn marka loo isticmaalo dawo ahaan haydarakwiinka waxay dawaysaa midabka qayirma qaar ka mida xubnaha baarlamaanka bariga afrika ayaa ka hor yimid mamnuucista arrintan aadan cabduqaadir waa mudane ka tirsan baarlamaanka kenya wuxuuna ka mid yahay dadka ka soo horjeeda qaraarkan
a blanket throwing of a ban on an item which we are generally acknowledging that halka aan ka walacsanahay mamnuucista qayxan waa in maadadan ay ku jirto inta badan walxaa laysku qurxiyo marka waxa ay xanibaysaa oo ay sababaysaa caqabad ku timaada ganacsiga haddii sharcigan lagu mamnuucayo walxaha la isku caddeeya ay saxiixaan madaxweynayaasha waddamada bariga afrika waxay soo jeedinta noqonaysaa sharci ka hirgara lix dal oo kala ah burundi kenya ruwanda south sudan tanzaniya iyo uganda dadka sharcigan ka soo horjeeda ayaa tilmaamay in mamnuucista haydarakwiinka ay ku guul daraysatay inay joojiso waxyaabaha sida qarsoodiga ah aan sharciga ahayn loo soo geliyo waddamada kadibna lagu iibiyo suuq furan oo qof walba uu heli karo dukaamada caruusha waxyaabaha la isku qurxiyo ee ay ku jirto maadada haydarakwiinka ayaa saaran muraayadaha iyo qaanadaha muuqda ee dukaamada haddii aanan mamnuucistan lagu darin sharci fulin saamayn aan buurnayn uunbay ku yeelan doontaa isticmaalka walxahan aadka loo iibsado ee laysku caddeeyo iyadoo ay ku hareeraysan tahay weliba khatar caafimaad
warbixintaasina waxaa magaalada caruusha ee caasimadda dalka tanzaniya nooga soo diray wariyahayaga muusas hayformania waxaana inoo soo koobaysay wariyahayaga falastiin axmed iimaan